asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacanoo wanaagsan ikhyaartana dhegaysanaysaa meel walba oo aad dunida ka joogtaan halkani waa darjir ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waxaana maanta barnaamijka idiin fududaysay shirkadaas gaadhsiinta ee goolis qodobada barnaamijka maanta a ku maqli doontaana dhegaysayaal waxaa ka mid a maalinta beriyah ayaa lagu wadaa in magaalada muqdisho caasimada wadanka soomaaliya ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada ee soomaaliya doorashaduna ay ku tartamayaan xubno aad u fara badan waxaana guddiga anshaxa doorashada oo shir jaraad ku qabtay magaalada muqdisho ay sheegeen in ay shaqadooda si adag u gudan doonaan maalinta beriya maamulka somalilan deegaanada uu ka arrimiyo wararka ka imanaya waxaa laga soo sheegayaa in sixir bararku meel halisa uu marayo iyada guddoomiyii hore ee baanka somalilan cabdi dirir oo arrintaasi ka hadlayana uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha sababay sixir bararka qaar ka mid a abwaaniinta soomaaliyeed gaar ahaana deegaanada puntland ayaa waxay ku cabireen gabayo ay ugu sheegayaan baarlamaanka iyo xubnaha doorashooyinka qabanqaabinaya in ay hoggaanka madaxtinimada soomaaliya u dhiibaan qof u qalmo oo ku habboon qodobadaas iyo kuwo kale barnaamijka xulashada ayaa ku maqli doontaan anigu axmed maxamed nadiif aadila socodsiin doona daljir buuhoodle ayaan idinka soo jeedinaya u diyaar garooba qodobadaas iyo kuwo kale marka horese warkii dunida iyo qadar cawl ismaaciil
ololaha doorashada madaxweynaha soomaaliya oo ka socda magaalada muqdisho ayaa gaadhay halkii u sarraysay magaalada ayaa xalay ahayd mid ay si aada uga bilaabatay xodxodashada xildhibaanada baarlamaanka ee ka kooban labada aqal kuwaasoo iyagu maalinta berri ah dooran doona madaxweynaha afarta sane ee soo socota hoggaamin doona dalka soomaaliya huteelada magaalada muqdisho oo guryaha ay degan yihiin musharaxiinta iyo meelaha xildhibaanadu ku badan yihiin ayaa laga dareemay ololaha xooggan ay musharaxiintu wadaan iyadoo musharax walbaa dadaal ugu jiro helitaanka codadka xildhibaanada kuwaasoo rajo gelin kara soo bixitaankiisa dhanka kale magaalada muqdisho ayaa maanta la xanibaysay socodka gaadiidka iyada oo dadka loo ogol yahay in ay lug ku maraan waddooyin faraku-tiris ah inta badan waddooyinka magaalada ayaa lagu rogay jawaano ciid ah iyo baabuur dhagxan ah taasoo meesha ka saaraysa in wax gaadiidihii dhex socdo magaalada muqdisho doorashada berri oo arbacaha ka dhacaysa magaalada muqdisho ayaa ah mid soo afjari doonta hadalhayn dheer iyo saadaal isbedbeddel badan oo dadka soomaaliyeed ku jireen bilihii lasoo dhaafay waxaana berri madaxweynaha soomaaliya noqon doonaa mid ka mida saddex iyo labaatan musharax oo u ordaya xilka madaxnimo ee soomaaliya musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee halganka ugu jira in ay ka adkaadaan xasan sheekh maxamuud ayaa wada ololihii u dambeeyey oo ay isku bahaysanayaan iyadoo saacadihii lasoo dhaafay kulamo gaargaar ah oo aan loo kala kicin ay yeesheen musharax cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa xalay hoygiisa kulamo kula qaatay musharax shariif sheekh axmed madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli gaas iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdi faarax shirdoon waxaana kulanka ku heliyey xubno ka tirsan baarlamaanka labadiisa aqal kulanka oo ahaa mid albaabadu u xiran yahay ayaa warar hordhac ah oo laga helay ay sheegayaan in laga wada hadlay sidii labada musharax ee cumar cabdirashiid iyo shariif sheekh axmed ay isbahaysi u yeelan lahaayeen islamarkaana u midayn lahaayeen codadkooda marka la gaaro doorashada madaxweynaha wararka qaar ayaa sheegaya musharaxiinta in aysan weli haysan midkoodna taageero ay ku muquunin karaan madaxweyne xasan sidaa darteedna ay isu bahaysanayaan sida ay ugu guulaysan lahaayeen una midayn lahaayeen codadkooda marka la gaaro wareegga hore ee doorashada dhanka kale waxaa jira kulamo ka dhacay shalay hoteelka jasiira ee magaalada muqdisho kaasay isku arkeen inta badan musharaxiinta waxaana ay ku heshiiyeen in ay u heliyaan isbeddel cusub islamarkaana musharaxa ugu codadka bata ay codkooda ku taageeraan kulamo xoogan ayaa ka socda hoteelada xarumaha ololaha musharaxiinta iyo guryaha ay degan yihiin waxaana musharax walba uu dadaal ugu jiraa inuu helo codad ku filan si uga mid noqdo afarta musharax ee ugu codadka bata wareegga koowaad cabdiraxmaan maxamed maxamuud farole oo ahaa madaxweynihii hore ee puntland xilliganna ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo dhanka kale u sharaxnaa xilka madaxweynenimo ee soomaaliya ayaa goor dhoweyd ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay u tartanka jegada madaxweynenimo ee soomaaliya musharax cabdiraxmaan farole ayaa ka tanaasulay musharaxnimadiisa madaxnimada soomaaliya isagoo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayuu musharaxiinta ugu baaqay inay culayska yareeyaan oo tanaasulaan inkastoo uusan sheegin cidda uu tanaasulay hase ahaatee waxa uu ku baaqay in la yareeyo culayska badan maadaama musharaxiinta hadda tartamaysa ay yihiin saddex iyo labaatan musharax farole ayaa ka mid ahaa musharaxiinta hore usoo buuxiyey shuruudaha tartanka isaga oo bixiyey lacag dhan soddon kun oo dollar khudbadna ka horjeediyey baarlamanka tanaasulkiisan ayaa qayb ka ah ololaha ay wadaan musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxnimo ee soomaaliya magaalada muqdisho ayaa gashay laba maalmood oo bandow ah oo aan wax isu socod iyo dhaqdhaqaaq ganacsiya ka jiri doonin meelaha qaar kadib markii ay bilaabatay u diyaargarowga doorashada madaxweynaha oo lagu wado arbacada beriya inay dhacdo ammaanka magaalada muqdisho ayaa si aada loo adkeeyey iyada oo si isku mid a xaafadaha magaalada ay u sameeyeen howlgallo amniga lagu sugayo oo ka socda magaalada ciidamo kala duwan ayaa la dhigay jidadka waaweyn ee magaalada iyada oo meelaha qaar lagu gooyey dhagxaan iyo ciid waxaana magaalada qaybo ka mid ah ay u ekaatay goob dagaal oo dhufaysya leh waddooyinka maka almukarama wadnaha iyo kuwo kale ayaa saaka aan wax gaadiida loo ogolan inay isticmaalaan waxaana isgoysida taagan ciidamo tiro badan isu socodka dadka ayaa ah mid caadi ah waxaana ay magaalada lugahooda ku marayaan dadku dad badan ayaa la arkayay iyaga oo ku lageynaya goobahooda shaqo sida suuqa bakaaraha hase ahaatee maalinta berriya ayaa lagu wada in xaalku ka duwanaado sida isu socodka dadku u yaraaday maadaama ay dhacayso doorashada madaxweynaha gaadiidka ka baxayay magaalada iyo kuwa soo gelaya ayaa la joojiyey waxaana arrintani ay saameyn ku yeelatay qudaartii iyo xoolihii magaalada soo geli jiray dadweynaha ayaa sii adeegtay oo qaarkood hilib ay u sii iibsadeen maalinta berri ah oo laga yaabo inay dhacdo hilib la-aan waxaa kale oo la mamnuucay in maalinta berri oo arbacaa ay diyaarada ka soo degaan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho taasoo ka qayb ah sugidda amniga xilliga doorashada lagu jiro halka warkaasi idinka imanaya waa efemyada daljir iyo intarnetka ciwaanka aan ku leenahay ee daljir dot com saddex iyo toban kun oo qof ayaa lagu deldelay xabsi la yidhaahdo sayndana oo dalka suuriya ku yaala tan iyo laba kun iyo koob iyo tobankii sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee la yidhaahdo amnesty international amnesty ayaa ku eedeysay xukuumadda syriya in xabsiyada qarsoon ay yihiin kawaano dadka lagu gowraco amnesty ayaa sheegaysa in dad badan loo isticmaalo maxkamada military xabsigana lagu jirdilo qaar badan ayaa la deldelay maxaabiista dhexdooda ayaa la ysku khasbaa inay isdilaan tabaha kale oo maxaabiista lagula kaco ayaa ah in cunnada loo diido oo ay macaluulu geeriyoodaan sida amnesty ay sheegtay dad badan ayaa waayay qaraabadoodii markii ugu dambaysay ay ku jireen gacanta xukuumadda bashaar al asad amnesty ayaa xogtani ka heshay waraysi ayay la yeelatay dad ka badan siddeetan iyo afar qof waxaana ka mid ah afar qof oo ilaalo ka ahaa xabsi iyo weliba koob iyo soddon qof oo maxaabiis ahaa warkii waa naga intaasi cidda isagana waxay dib ugaegi karaan dagaalkan ka deganahay internetka ee daljira dot com warkan warxiga intaas ku arkayno nabadgelyo adeegga ila dhegayso iyo shirkadda golis telecom adeegga ila dhegayso waa adeeg macaamiisha u sahlaya in loogu baahiyo farriimahooda oo cod ah meeshii s m s loogu baahin jiray waa wicid golis samaynayso oo markii aad qabato aad cod maqlayso nambarka hal laba hal haddii uu ku soo waco dhegayso farriinta laguu gudbinayo dhegayso dhaga u yeedho si aad dab ahaan uga bogato dhadhanka farriinta iyo dhambaalka ay xambaarsan tahay hana dhaafin adoon dhegaysan adeeggeela dhegayso dhabtii waa adeegaad kaga dhergayso dhambaallada farriineed ee khuseeya dhammaan noloshaada adeeggeela dhegayso yuu ku dhaafin macmil ee dhankaaga adkee oo dantaada kaga dhabee adeeggeela dhegayso mar kale kulanti wanaagsan aan ku bilaabo sida qodobada barnaamijka dhegaysayaal aa ku maqlayseen iyadoo maalinta beriya sideedda bishan febraayo magaalada muqdisho ay ka dhacayso doorashada madaxtinimada ee soomaaliya islamarkaana ay ku tartamayaan xubnaha aad u fara badani ayaa guddiga anshaxa ee doorashooyinka oo shir jaraad ku qabtay magaalada muqdisho waxay faahfaahin ka bixiyeen culayska hawshani leedahay iyo sida ay diyaar ugu yihiin inay u gutaan waajibaadkooda qaran waxaana shir jaraadii ku qabteen magaalada muqdisho saxaafaduna ay su-aala ku weydiiyeen ay ku sheegeen in ay shaqadoodao gudanayaan si adag cabdi ismaaciil samatar oo ka mid ah guddiga anshaxa doorashada ee soomaaliya ayaa warbaahinta la hadlay
marka ugu horeysa waxaa laga yaabaa inaad isweydiisaan shaqadiinu maxay tahay shaqadiinu ma aha mid codaynaysa waa mid talo tusaalo si wanaagsan si doorashada ay u dhacdo iyo sidii wixii fadanaa loo sixi lahaa intii kaa qiiga waxaa lanoo dhiibay waxa weeyaan hawl aada iyo kaal u culus muddada lanoo dhiibayna waa muddo aada u kooban oo toddoba ama sideed shaa weeya marka wixii aanu qaban kari weyno ama waxay noqonaysaa mid itaaldaana dhigay tana mid wakti loo waayey waxay annagana ola qumanay in shaqadan la bilaabo muddo dhowr bilood horteeda laakiinse in la sameeyey oo dajidisay oo dajideeyey waaba wax weyn oo inoo soo kordhabaa musbeela maanta kale marka maxay tahay shaqadayda muddada gaaban waxa weeye inaanu eegno jidka la marayaa inuu sax yahay inuu diinta iyo dadnimada soomaaliyeed waafaqsan yahay inuu sharciga waafaqsan yahay in dadka tartamaya ay u siman yihiin iyo inaan musuqmaasuq ama lacag ama wax kale oo bedeli kara qiimaha doorashada inaynan meesha ka dhicin ilaalinuntii taarikayga guddi kale ayaa jirta oo baarlamaaniya oo iyada shaqadeedu ay tahay wadista hawshaasi annaguna cod malihin laakiinse waxaan nahay kormeer camal iyo ummadda inaan u sheegno kul wixii socdaa ciddii socda qaldan in loo sheego hawsha noo igmale waa intaas weeye marka waxa weeyaan si loo helo natiijo xalaal waa in jidka la marayaa xalaal weeyaan fafaynteedu inaanu isku dayno intii taalka iyagaa ilaahay hortii inaanu yarayno wixii musuqmaasuqee meesha ka socda sidaan horabaynu igu sheegnay manihin anaku dadkii waxaa fulin lahaa laakiinse wixii dadkaa ilaalin lahaa ayaanu nahay inayna lacag meesha doorashadu ka dhacaso laysku weydaarsan oon codadka laibsan ayay himiladeeda ugu weyn tahay ciddii xalaale kasoo baxdana dee waxa weeye markaa umada soomaaliyeed si xalaalaha ay u ogolaato marka haddaad walaalayaal ninku haysaan su-aalo miidiyaha iyo wargeynta waadna weydiin kartaan ummaddana waan u sheegi karnaa
guddigan inkastoo marka la sameeyo haddana uu sameeyo guddoonka baarlamaanka waxaa la ilaalinaya xildhibaan xasanad baarlamaanka marka maxaad ka samaynaysaan hadday dhacdo xildhibaan qaadanaya laaluush iyo qofka bixinayada iyadoo aad ogtihiin khasaaradu ay tahayna ugu dambeyi kara xildhibaanada maxaad ka samaynaysaa sida hore walaalku uu sheegay waxa weeye annaga askar ma nihin mana nihin kuwii awoodda fulinayay ma nihin guddi baa jirta awoodda fulinaya annaga waxa weeyaan inaanu eegno wixii ka socda meesha haddii aanu aragno dad lacagna bixinaya lacagna qaadanaya waxa weeyaan inaanu sheegno oo nidhaahno sida iyo saasay wax u dhaceen qofkaasaa wax bixinayay qofkaasaana qaatay marka guddi tafulinka ee baarlamaaniga ah ayaa arrintaas iyada hoos taalla iyo maxkamadda sare ee qaranka soomaaliyeed ee hoos taalla meesha sidanu filano in loo ilaaliyo waxa weeyaan meel ku taalla dalka soomaaliyeed oo dalka soomaali leedahay oo ciidanka cirka u leeyahay oo horena shirar kale loogu qabtay weeye go-aankana waxaa lahaa guddida fulintee baarlamaaniga ee shaqadan u qaybsan marka in meeshaasi laga ilaaliyo in laga soo galo lacag lacag loo soo dhaweeyo wax kaloo musuqmaasuqa keeni doono loo soo dhaweeyo laakiinse annaga waxa weeyaan ilaalada inaanu sheegno in codkiisa saxa u dhacay iyo inaan meesha gudaheeda musuqmaasuq ka bixin marka wixii dowlad awoodiya ama in iyadu markaa ku xaafimayso weeye wala annagu ma nihin askar iyo dad maxaabiis oo qaban waayahay su-aasheedu waxay tahay sida la arkay cabsidana laga qabo waxa ay tahay in marka xildhibaanku uu galayo qolkiisa ama uu wax tigaraynayo waxaa la sheegay inuu taleefonka la galo inkastoo guddoonka baarlamaanka uu yidhaha taleefonka yaan la gelin laakiin waxaa la arkay xildhibaano inta galay taleefon ku soo sawiray sidii ay ay u dhacday sidaa daraaddeedna xildhibaanada qaarkoodna la leeyahay waxaa macnaha waxaa lagu siinayaa haddii ay soo sawiraan sidee baad ugu hortegaysaan inaan taleefon meesha lala gelin si aan sawir looga soo qaado maanta saaka meesha waanu tagnay goobta ay ka dhici doonto ka dhici doonto heshiiskeeda sida la filayo ilaahayna uu ka dhigi doono insha allah waanu la kulannay dadka maamulka ee waxaan ka shaqaynaya annaku taladeedu waxay noqotay in aan baarlamaanka iyo cid kalena la soo gelin wax telefoona xerada gudaheeda ama gawaaridooda ay kaga yimaadaan hadday soo iloobaana in inta laga qaado meel loo dhigo oo loo hayo inaan telefoona laisku dirdiri karin gacaynkaasa talooyin caynkaasa ayaanu keennay waxaanu rajaynaynaa in maamulku qaadan doono maamulka doorashadu qaadan doono oo dabeedna sidaa su-aasha iyo dhibaatada telefoonku keeni doono lagu xayiri doono walaal waxa weeye talada annagu haddaan soo jeedinay waxa weeyaan guddiga baarlamaaniga ee fulinteeda leh ayaa go-aankaa leh hadday fulin waayaan ummadda soomaaliyeed ayaanu anagu u sheegnay waanu ku odhanaynaa waxaanu ku talinay arrinta caynkaasa si loo yareeyo musuq maasuqa guddigii fulinta ayaa arrintaasi ka gaadhay go-aanka caynkaasa sidaa ku ogaayo walaalaya annaga xilka iyagu taas ayuu ku koobay hadday fulin waayaan inaanu ummadda u sheegno hadday fuliyaanna inaanu ummadda u sheegno wixii wanaagee la sameeya ummadda in loo sheego wixii qaldan in guddida loo sheego si loo saxo haddii la sii waayana ummadda soomaaliyeed loo sheego walaalaya dr cabdina kalala mahadsan lacaguhu ma ahan oo keliya goobta doorashada laakiin waxaa socda kambeyn waxaa mashquula guryaha musharaxiintu degan yihiin hoteelada magaalada oo lama kala taga magaalada marka yaa mas-uuliyadda lacagahaas lagu qaadanaya meelaha hadeeba jiraan meesha mas-uuliyadda saareen goobta washiifilaaftin waxa weeye sida koraan kuu sheegayba bisha labadeedii ayay hawsha iyadu bilaabatay marka bisha tobankeedana iyay horreysana way dhammaanaysaa marka waxa weeyaan shaqada iyadu waxa weeye afar sannadood kadib si jid xalaala loo sii diyaariyo intii hanu qaban karno iminka intanu qaban maalan waxaa la sheegayay baarlamaanka in lacaga la isweygaarsaday gooba la heshiishaday qaarkood annaga shaqadayada markaa may ahayn arrintaa inaanu ilaalino oo noolnaa waa inta muddadan u dhaxaysa inaanu ilaalino wixii aan ilaalin karno sideed qof baanu nahay sideed boqoloo qofna mihi oo meel walba geli kara markaa su-aasha caynkaasa waxaad ku rigi doontaa guddoonka baarlamaanka waayo annaga waxa weeyaan in intii maalmood aynu joognay iyo meelahaynu joogi karno iyo itaalkayadu intuu leeyahay umaan wax ka qaban karna laakiinse waxay shaqadani waa sidaan kuu sheegaya in dhowr bilood intaan baarlamaanka hore lasoo dhisin in la bilaabo inay ahayd wala waxay tahay guddigiinna haddaad aragtaan wax musuq maasuq ah ama aada la kulantaan marka laga reebo inaad gudbisaan ood bulshada u bandhigtaan waxaan ognahay cadaadiska ama culayska ugu badan hadda siyaasiyiinta soomaalida ama dowladda saaran wuxuu ka soo wajahaa beesha caalamka marka xiriir intee leeg ayaa idinka dhexeeya idinka iyo beesha caalamka maxaadse ka qabtaan oo rajo ah in waxyaabaha aada soo gudbisaan haddii ay wax ka qaban waayaan siyaasiyiinta soomaaliyeed in beesha caalamka ay soo fargelin karto isla markaana arrintaas ay saari karto culays
nala wadaagayaan marka cabdi professor baafo bismillahi raxmaan raxiim waxaan u malaynayaa annaga guddigeenna waxaa magacaabay hay-ad dastuuri ah oo soomaaliyeed oo markaan haysta xilka ummadda u haysa waxaana annaga aanu warbixinteenna aan siinaynaa waxa weeye guddoonka baarlamaanka baarlamaanka laftirkiisa iyo shacbiga soomaaliyeed ayagaana ugu muhiimsan waxa warkaan siinayna hay-adaha caalamiga ama korjoogtada oo soomaaliya jooga dabcan waxaan ognahay inay aada u xiiseeyaan arrimaha soomaaliya gacantana ku hayaan wixii ayagay ka faaidaysanayaan ayagay sidaa laakiin annaga hadafkeenna waxa weeye waa ummadeenna wey ummadda soomaaliyeed iyo waxaa baa taqaana ka qabanaysa sida hadda professor cabdi uu sheegayana saddex hawlo waaweyn ayuu guddigu qaban doonaa ta koowaad waxay tahay habraaca la dejiyey guddiga doorashada uu dejiyey inaanu inta daraasaad ku samayno intaan darsno wixii lagu naxnaaxin karo lagu xoojin karo tale inaan ka geysano waxaa kaloo ta labaad ay tahay waktiga doorashada ay socoto iyo goobta ay ka socoto inaan indhaha ku hayno waxyaabaha dhacaaya oo aan fiirino habraacii lagu heshiiyey sida loo fuliyey iyo xadgudubka meeshaas ka dhacay inta marka doorashada ay socoto xadgudubka dhaca waxaanu isla markiiba gaarsiinaynaa guddiga doorashada iyo guddoonka oo iyaga u xil saaran in ay tallaabo degdega ka qaadaan haddii aan wax soo sheegno waxyaabihii aan soo sheegnay oo caddaayo aan gudbinay wax laga qaban waayo taasina ay dhibaata ka dhacdo oo waxna khalad ka soo dhaco waxaan ku sheegi doonaa warbixinteenna guddigeenna waa guddi u madax banaan afkaartiisa ra'yigiisa waxaan anqori doonaa wax alla wixii meesha ka dhaca iyo sidai u dhaceen insha allah waxaanaan la wadaagaynaa guddoonka baarlamaanka baarlamaanka laftirkiisa iyo dadweynaha nabadgelyada deegaanada maamulka somalilan uu ka arrimiya wararka ka imanayay waxay sheegayaan in sixirbarar aada u baahsanay oo kusii fidaya deegaanada maamulka somalilan iyadoo muddooyinkii u dambeeyaba ay bulshadu ka cabanaysay sixirbarar saameeya deegaanada maamulka somalilan guddoomiyihii hore ee baanka somalilan cabdi dirir oo la hadlay warbaahinta isagoo ku sugan magaalada hargeysa ayaa faafaahin ka bixiyey waxyaabaha sababi kara sixir bararka iyo waxyaabaha lagu joojin karo sal allahu caleyh wasalam sicir barar waa saameeyey dalka sicir bararna waxaan malaynaya inuu ka wada dheregsannahay wixii keenay waxaa ka mid ahaa lacagteenna oo ayn qaad ku iibsano oo lacag fara badan nagaga baxdo dabeetana ay dollar ah iyo dabeetana ay qabato etoobiya waxaa ka mid ahaa xoolihii aynu diri jirnay oo yaraaday ama la joojiyeyba waxaa ka mid ahaa inagoo ah net importing nation oo wax walba soo waaridna marka laga reebo hilibka marka ku arin arrimaha jaadkaas ee wixii la mid ah baa keenay sicir bararka alxamdulilah marka aada arrimahaas oo dhan isla soo xooriso laba arrimood baa salka ugu muhiimsan sicir bararka waddankeena ay saameeyey ta ugu horeeya waxaa weeye sicir barar saraf talabaadna waxaa weeye sicir barar badeecadda waddanka timaada sicir bararka sarifku waa iminka waa la xakameeyey oo dowladdii waa xakamaysay markii shilinkii somalilan hoosu dhac weyn oo aan la aqbali karin uu ku yimi taana madaxweynaha somalilan aada iyo aad buu ugu mahadsan yahay marka iyada waxaad moodaa sicir bararkii ka imanayey dhinaca sarifka iminka marka laga bilaabo inuu yahay wax taariikh ah oo ay dhadhaafay sicir bararka kale ee meesha ku jira waxaa weye sicir bararkii badeecadda badeecaddiiyo sicirkeedii ay marba la moodo iminkeedu dollarkii jabay aan la lug qaadaynin oo dabeetana laga baqo sicirkii inuu soo kordho taasuna inay keento markaa sicir bararkeeda bay leedahay marka taa anigu sidii loo daweyn lahaa waxaan kusoo jeedin lahaa dowladda oo noqota mar haddii dadkeenu ay dan yar yihiin dowladda oo noqota enterprising oo dabeetana soo saarta samaysa state trading agency hay-ad ah hay-addaasoo ama madax banaanaanaysa ama hoos imanaysa wasaaradda ganacsiga ama wasaaradda maaliyadda hay-addaasu waxay keenaysaa wax allaale badeecadda dibadda dalku u baahan yahay khaasatan waxaa looga baahan yahay inay keento arrimaha lagama maarmaanka ee la yidhaahdo essential goods oo ay ka mid yihiin raashinka iyo batroolka anigu waxaan qabaa haddii la sameeyo agencygaas oo ay keento macuunada loo baahan yahay iyo oo batrol essential goodska batroolka iyo ka mid yihiin iyo iyo cunto raashinku in ay noqon karto wax lagu kontrooli karo sicirkan baahaya ee sare usii kacaya waxaan qabaa arrintaas inay control u noqon karto waxaan qabaa dabeetana sicirku inuu iman karo sicir macquulihi uu markaa iman karo marka taa horta halkaasaa ku dhaco iyo iyo iyo iyo dahab iyo dahabshiilba iyo dahaba horta waa shirkado waaweyn oo aanu wada shaqayn jirnay markii aan baanka joogay saaxiibtinimana ay naga dhaxaysay nanana dadaali jiray oo gacanna siin jiray oo wax naga tari jiray sidii loo ridi lahaa doolarka hase yeeshee intii dambe waxaanu malaynaya ada anigu ma garanayo waxa dhacaye dad kulli gacanna siiyo unbay ahay laakiin intii dambe waxa dhacay garan maayo oo maogtahay ay roolkii ay ciyaari jireen baad moodaa inuu meesha ka baxay oo ay ka baaqsadeen calaa kulli xaal anigu waxaan qabaa mar haddii la figsgareeyey doolarkii doolarkii mar haddii la figsgareeyey sicirkii sarifku wuxuu noqday waxaan iminka sicir barar marna keeni karin marka waxaan qabaa ii dahab iyo saadka midna inaanu iminka keeni karin sicir barar sicir barar midna ma keeni karo mar haddii sicirkii la fadhiisiiyey midna ma keeni karo laakiin waxaan kaloo ku boorinayaa saadka iyo ii dahaba inay kordhiyaan ama laba laabaan xadka ay ugu talagaleen somalilan shilinka ee ay ku shaqeeya electronica waayo somalilan shilinku waxa weeye waa legal tenderka waddanka uu leeyahay lacagta sharciga ah marka waa loo baahan yahay inay kordhiyaan oo maogtahay xadka ka badiyaan intaa iminka awooddii baanka dee waa la soo celin karaayo waxaa loo soo celin karaa in baankii uu capital yeesho in baankii uu dee sharcigii shuruuc baa jirta uu leeyahay baanku in baanku uu ku shaqeeyo shuruucda uu leeyahay dabeetana baankii wuxuu noqon karaa dee central bank waayo haddii aan laakiin lagu shaqaynin shuruucda uu baanku leeyahay oo aan la meel marin ma noqonayo baankii baan central ah ba- baan dhexdhexaad ah ma noqonayo weliba waa inuu baanku noqdaa baan ka indib- ka ka independentsan oo ka ka aan ka madax bannaan dowladda oo dabeetana uu ku shaqaynayo sharciga uu leeyahay banku sharcigooni iyo banku leeyahay shuruuc baan u samaynay oo uu leeyahay banku banku banku wuxuu noqonayaa marka shuruucda la in in in in isticmaalo oo ee lagu shaqeeyo noqonayaa bank haddii la bilaabay sicirkii in la fadhiisiyo oo dowladdii ay fadhiisisay sicirkii waxaan leeyahay yaanu inagu furmin suuq madow waa in laga feejigaadaa sicir bararka inagu iman karaa ee muuqan kara iminka ee ka iman kara sarifka waxa weeye iyadoo suuq madoobu inagu furmo taa waa inaynu ka feejigaanaa waa inaynu ka digtoonaanaa waa in dowladdu ay xakamaysaa oo ilaalisaa inaan suuqa sicir madoob suuq madoobin inaan suuqa ka iyada maalinta beriya magaalada muqdisho ay ka dhacayso doorashada soomaaliya ayaa abwaaniinta soomaalidu waxay ku cabireen gabayo ay doonayaan inay baarlamaanka ugu sheegaan in xilka waddanka ay u dhiibaan qof qalma waa kuwan abwaan cabdilaahi cawad muuse iyo weliba abwaan jaamac nuux waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed dalka kuwa jooga iyo kuwa dibadda jooga intaba waa salaamaya waxaan fartiin ama ingiriiskayna jecel yahay message u dirayaa saaka nimankan iyo gabdhahan xildhibaanada ah ee aanu kitaabka marinay ee dhaarinay ee u dooranay inay noo dooraan madaxweyne soomaali halaaga iyo baaba iyo dhibta iyo dagaalka iyo qabyaaladda iyo barakaca iyo qaxa iyo inkaarta ka saaran ilaahayna waxaan ka baryayaa mid khayr inaa la noo dooro iyadoo laleeyahay waaba la gacmogacmaynaya xildhibaanadan dooranow xaqaan ku taagnaadaa xildhibaanadan dooranow xaqaa ku taagnaadaa xawilaadsiisha ayaa jirta ee xeerka ku adkaadaa xawilaadsiisha ayaa jirta ee xeerka ku adkaadaa xoodaamintoodiyo ka baqa xeesha dhagartooda xoodaamintoodiyo ka baqa xeesha dhagartooda xeeriyo fandhaal kala dhocod ka xusul duubnaada xeeriyo fandhaal kala dhacood ka xusul duubnaadaa inta xaal ku midigtiina yahay xarigga gegeeja inta xaal ku gacantiina yahay xarigga gigiisa xoliyo xurquunkaba ka taga xamaasho waaybe xoliyo xurquunkaba ka taga xamaasho waaybe xeerkii kitaabkiiyo sharciga u xakamaysnaadaa xayndaabka diintiiyo sharciga ku xakamaysnaadaa xarabkiiyo kitaabkaad marteen ku xakamaysnaadaa inta aad xurmada leedihiin xula ma suurdoora xildhibaanadan aaminow xula ma suurdoora annaguna waa idin dhaarinay kitaab kalena waa marteen allihiin hadduu alla yahay noo doorta oo isku daya madaxweyne fiican ragga doorashada iyo doonaya madaxdoo isu soo diyaarshow iga qora diiwaankan aan idiin dardaarme war dalku waa dalkiinnii dadkuna waa dadkiinnii haddii daacadaa tahay ninna kuuma diidana guddanteeda waxaa jira nin kastaaba waa door markii uu wax dooyahay dekeduu dhisayaa dadku waa u siman yahay dalcad weeye meeshuye goortuu dusha u baxo nin weliba dadnimadii damiirkiiyo aqoontii dadaalkiiyo waxqabadkii buu dawlad ku hantaa war dadka waxaad u sheegteen haddaad daba madhaaniin soomaali weydo weyn tahay toddoba doorashoo hore bay qali ku duugeen dadkay kala taqaanaa dibu xisaabtan baa jira haddii adan daboolayn ha ku dayn ma yeeshee hoy ha ku dayn ha ku dayn ma yeeshee afartaatiyaashee dood kale waxay tahay dibutaatiyaashow iga qora diiwaankan aan idiin dardaarmin marka hore dad guud baa xildhibaan laguu diray dar alliya kitaab baa dadku lagugu aaminay ha degdegina baydayo taariikhda duuraac dabadeed ka faallo kala hubi da'igu kala hubi da'igu haddaadse ducaducaysaan xoogaa dinaa iyo doolar qaadataaniin wax ku doorataaniin ama aad danaysaan midkaan baa dad kuu xiga dunida iyo aakhira labadaba idiin daran labadaba idiin daran haddiise aad dayaashaan ragga kan ugu doo ragga kan ugu dooroon aad duubka saadhaan duco iyo salaam baan idiin soo diraynaaye kala doorta labadaa kala doorta labadaad adeega hoodo ee shirkadda golis waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan mobaylkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaadhay dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeegga hoodo shacabka ku dhaqan magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal ee puntland ayaa ka hadlay doorashada berita haddii aalaydmo lagu wada inay ka qabsoonto magaalada muqdisho iyagoo shacbigu siyaabo kale oo doon uga hadlay doorashada soomaaliya iyo ciidda madaxweynaha ku habboon wariyahaana maxamed lakimaan ayaa goor dhaweed warbixintan ka soo diray xarunta daljir ee garoowe maalinta beri oo ay taariikhdu ku beegan tahay sideeda janawari laba kun toddobiyo toban waxaa la filayaa in magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada soomaaliya iyadoo tiro ku dhow musharaxiin gaaraya afar iyo labaatan musharax ay u tartamayaan shigada madaxtinimada soomaaliya musharaxiinta tartamaya kuwa ayaa horey u soo noqday madaxweyne waxaana maalinta beriya la filayaa in doorashada si rasmiya uga dhacdo magaalada muqdisho haddaba qaar ka mid a shacabka magaalada garow ee caasimadda puntland oo aan maanta la dhex qaadnay mikrofoonka radio daljir ayaa waxay ka hadleen aragtidooda ku aadan doorashada iyo qofka u soo baxaya xilka madaxtinimada soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi oo daljir uga warramaya aragtidooda ku aadan doorashada bismi illahi raxmaan raxiim aad iyo aad baan idiin salaamaya baha saxaafadda kala socota ilaacadda daljin marka ugu horeysa waan soo dhaweynaya maadda baa laga hadlaya fikirkii doorashada oo beri fooda nagu socaya fikirkaygu wuxuu ku aadan yahay markaan ku cabiro fikirka doorashada horta doorashadu meel fiican bay maraysaa si fiican bay nagu dhacaysaa waana gabagabo waxaa la kala dooranaya madaxweynuhu soo bixi lahaa anigu waxaan ahayn dadka taageersan inay soo laabto xasan sheekh maxamuud waxqalad wax badan buu sameeyey wax badan buu qabtay wax badan buu ka hadlay afartii sano oo waxa weeye waxqalad kaa baaray hadda nin cusub iyo siyaasad cusub waddanku ma geli karo waddanku marxalad adag buu ku jiraa marka anigu waxaa taageersanayo soo dhaweynayaa inuu soo laabto xasan sheekh maxamuud awalna waa taageersanaa haddana waa taageersanahay marka fikirkaygu wuxuu ku wajahaya anigoo inagoo soo celina dawladii hore marka saas aanu ku taageersanahay fikirkayguna weya marka waxaa leedahay jawaar hadduu soo laabtayba xasan sheekhna inuu soo laabtaa marka waa inuu soo laabta ha waa waxa weye wada ha hadda wixii ka dambe isbedel weyn baan rajaynayna marka waxa weeye saas aanu ku rajo weynahay laakiin musharaxiin badan oo horey rasaare u ahaa baa ku jira meesha oo rugcadda ah oo ilaa afar iyo labaatan musharax miyaa la isdhihi karin kuwa laftirkooda way soo baxayaan way soo baxayaan laakiin anagu waxaan cabiraynaa wacyiga siyaasadda hadda meesha marayso iyo sida ay tahay moogtahay marka sidaas aanu hadda xasan sheekh ku taageerin hal maartay gruupka gruupkii ahaaday laakiin waxa wadankii dalkii dalka laga bedelo aqal sara jira sharci baa jira culays kale baa jira maaha dawladda ku meel gaarka intii hore kaliya labadii gole kuma eka laakiin waa saddex golaha la oran karaa iyo sharcigii iyo maxkamadda dastuuriga waa ka dambaysaa dadweynahana waa ka dameeyaan marka sidii way ku culus tahay nin kastoo yimaado nin kastoo cusubna markasta sharcigu iyo dowladnimadu iyo sidii way ka adagtay waxyaalo badan baa hadda la barbar dhisay ama lasoo maray laakiin anigu waxaan aad dadku ugu talin lahaa ama dowladda ugu talin lahaa baarlamaanka ugu talin lahaa in xasan sheekh maxamuud mar labaad la soo celiyo
bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan ismaaciil waxaan salaamayaa baha saxaafadda daljir meelkasta ay joogaaniin waxaan kaloo uga faa'iidsanayaa idaacadda daljir asxaabtayda eheladayda dhammaantood waa salaamayaa bacdsalaan anigu saaxiibkayga iga horeeyo hadlayay waa ka duwanahay bari ilahay dankiisa haddaynu noolaano waxaan maleynaynaa in ay doorashada dhici doonto wax badan la sugayey doorashadaasna waxa weeye waa wax ummadda soomaaliya meel kasta ay joogto ama adduunka o dhan waxa weye ay u hanqaltaagayaaniin sugayaana tan uu leeyahay saaxiibka iga horeeya xasan baan taageeraya anuu ma taageerayo laba waxyaalood baanan ku taageerayn xasan afar sana uu dalka hayey oo madaxweyne ka ahaa oo so- soomaali waxa weeye kumeelgaab bigaadhay oo cabdullahi yuusuf ah waxa weeye ka horreeyey shariif baa ku xigay meeshay wax soo geeyey waa garanaynaa isaguna meeshu wax geeyey waa garanaynaa aniga waxa aan taageerayaa oo ninka la yidhaahdo eh, sheekh shariif madaxweyne hore sheekh shariif baan taageerayaa xasan ma taageeraya mana malan inuu soo baxayo because waxa weeye wuxuusan kusoo baxayna ilahay dankiis horta anugu ma joogo oo waxa weeye wax ma kala goyn karo haddaan wax kala goyn karo sheekh shariif baan usoo bixi lahaa oo meesha keeni lahaa
magacay waxaa la yidhahdaa yaasiin xasan cabdi waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku dhaqan caasimadda dowladda puntland ee garowe runtii waxaan aada ugu mahad waxaan aada ugu mahadcelinayaa idaacadda daljir oo inta badan bulshada fikiradooda iyo xa- iyo ka qaada si ay u gaarsiiso bulsha bulshooyinka soomaaliyeed runtii een, anigu madaxweyne madaxweyne kama jeclin laakiin waxaan leeyahay in ilaahay dalka mid hoggaan fiican inoogu dhiibo xildhibaanadan aqalka hoose iyo aqalka sare oo jooga muqdisho oo raba ga- oo ay ku jirto gacantooda maanta maseerka ummadda soomaaliyeed de waxaan qabaa nin walba waa ogyahay cidda da- danta iyo dalka iyo diinta een, cidda badbaadinka dhammaanta ayagu way ogyihiin annagu oran mayno hebel doorta iyo hebel doorta laakiin waxaan rabnaa inay iyagu ay maseerka maadaama ummadda soomaaliyeed ee gacantoo ay ku jirto inay danta dad- dalka iyo diinta maanta ay u heliyaan doortaanna ninka ku habboon oo ummadda soomaaliyeed oo maanta kala burbursan oo dalka iyo dibaddaba ku kala dayacan inay badbaadiyaan xasan sheekh maxamuud afar sano lahaa afart- ma- afartiisa sano waa dhammaystay rofesor jawaari ee la mid bu ahaa laakiin ilaahay baa soo celiyey Een, oo ka dhigay haddana afarta sano gud- guddoomiyaha een, baarlamaanka soomaaliya musharaxiin badan baa hadda xamar joogta nin walba siyaasad cad buu wataa nin walba ha- wuxuu leeyahay waxqabad baan qabanayaa nin walba een, a- a- a- wuxuu soo qortay waxa uu qabanayo buu buu ummadda iyo baarlamaanka u sheegay haddii nin wax qaban kara ilaahay baa yaqaan laakiin baarlamaanku way iyagu un baa eh, kala saari karaa cidda inta- cidda maanta hogaamin karta runtiina musharaxiin badan way ku jiraan oo dadku ay aada u jecel yihiin waxaan- waxaanuna qabaa markaan hadalkii aan- aan kusoo gabagabaynayaa baarlamaanka dowladda soomaaliya inay maanta dalka ay badbaadiyaan ayaga gacantooda ku jirtaa iyagaana b- wadanka maanta badbaadin kara marka waxaan leeyahay cidda dalka iyo dadka iyo diinta badbaadin kardha waa inay codsiya
ayo magacaaga ku bilow adigana
magacay waa maxamuud nuur siciid anuu fikirkayga haddaa ka dhibto waxaan taageerayaa cumar cabdirashiid cali sharmaake baadigu ruujoweyna boqolkiiba boqol ku soo baxo waana taageersana waxyaalo badan buu qadan karaa wadanka isbedel buu samayn karaa isagaa taageersana berri oo ay taariikhdu ku beegan tahay sideedda january ayaa la filayaa in doorasho ay ka dhacdo magaalada muqdisho maxamed lekimaan radio daljir garowe waa hagaag guud ahaan akhyaartana dhegaysanaysaa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii xulashada anigu axmed maxamed nadiif aadila socodsiin iyo xarunta daljira buuhoodla ayaan barnaamijkeedii kasoo jeedinaya guud ahaan xarumaha kala duwan ee daljirna waa kala socoteen barnaamijka maanta waxaa idiin fududeysay shirkadda isgaadhsiinta ee goolis intaan barnaamijka keesi xiga ku kulmi doona haddii rabiidma intaas iyo nabadgelyo
midabkeedu diini ahay laga dhuray halgowda ahaa Thank you.